ay halkaad nagala soconaysaan waa shabakada wararka ee cegaag online muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo baxayay qaraxyo iyo dilal qorshaysan oo kusoo badanayay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool iyo weliba dad shacab oo la sheegay in lagu xilxilay magaalada laascanood iyo weliba xabsiga caynabo haddaba guddoomiye ku-xigeenka gobolka sool ahna siyaayaha guddoomiyaha gobolkaasi maxamed cabdi dhimbil ayaan teleefonka magaalada laascanood goorweyta kula xiriiray cegaag online ayaa weydiisay inuu guddoomiyihii faahfaahin naga siiyo wararka sheegaya in dad shacaba loo taxaabay xabsiga degmada caynabo iyo weliba laascanood iyo weliba xaaladda guud ee laascanood sida ay tahay
xaaladda guud ee gobolka horta waa aad bay u wanaagsan tahay nabadgelyadiis dadka aada sheegaysana waa jiraan dad maxay ahatay xabsiga lasoo la geeyey maxay ahatay caynabo muddo adigu laga habeenayo lakin hadda waa lasoo wada daayay guddigood
guddoomiye goormaa lasoo daayay dadkaasi muuqaala wara ku sheegayaan in xabsiga caynabo ay ka xunaayeen maanta lasoo daayay maanta dambeeyeba ay ka xunaayeen goormaa lasoo daayay guddoomiye maxaase tahay sababaha dadkaasi loo xiray
maanta lasoo daayay sababaha lagu xirina waxa weeye qaraxii habeen dhaweydna ku dhintay oo kuwii sigay ay ku dhinteen macluumaadkii laga helay dad ay ku xiriirsanaa oo niman maxade iyo waxaan kaasa dhiga maxadahaas oo kuwaas qaarkood kulley lahubaa ay wax ka dhigi jireen oo aan kuwa dhintay ahayna kuwa maqana ayaa subaxii markii la damcay in baaritaanka bilaysku ay sameeyaan ayaa dee kooxaha doonayay inay raadkaa qariyaan waxay dadka wax u geliyeen in ay banaanbax sameeyaan iyo buuq iyo keylashay u taadoodiyaan wixii meesha looga socday
adigu guddoomiye ku-xigeenka gobolka sool ayaa tahay maxamed cabdi dhimbiil dadku hadday mudaharaadeen oo ay muujiyeen siday waxay yihiin dad macalimiina ama macalimiintoodii ama ardadii in xabsiyada lagu guro waxaad kasoo horjeedaan mudaharaadka dadku inay muujiyaan sida caalamkaba ka dhacda mudaharaadyo ay ku diidan yihiin macalimiinta dadka la xilayo taas maxaa keenay inaad dadka xabsiga ad ugu jawaabtaan u taxabtaan horta dambiile lama taageero dadka qaylinaya waa kuwa lahaa nabadgelyada hanaloo hanaloo ilaaliyo oo qaraxyada hanalaga qabto oo maxay ahatay intaa ku dacwoonayay markii wadaraadkooda la helana hadday yidhahdaan waa buuqaynaa waa qaylinayna gaayartaasi mudaaraad maaha mudaaraadada waxa weeye kuwa sidii salmigaa u dhaca
maxamed guddoomiye ku-xigeenka gobolka sool ayaa tahay qof baa isku qirxiyay sida wararku maqaalo ahayd hotelka xamdi ilaa agaarkiisa qofkiisa qarxiyay wuu dhintay isagana qaraxi ku dhintay sababta keentay in aad macalimiintan loo timo maxay tahay sabab intee iyaga qaraxa la waday xaggey qaraxa ku ogaayeen maxaa keena macalimiinta aad guddoomiya toontaan adeer waxa weeye dee kaas ha dhintee kuwo kalea la socday ma garad haye dukumentigoodii iyo qalabkoodii iyo alaabtoodiina waa la hayaa waana kuwo maxadada wax ka dhigi jiray awalba maxadka dee lama aadi jirin laiskama aadi jirin iyo meelaha ardada wax ku dhiganayso waxa weeye waxaa galay dee baaristii baa gashay waana la hayaa raggaan dhiban baa jira oo haddaba maqan oo la baadi doonayo oo moobiladoodii iyo warqadahoodii iyo taswiirahoodii iyo fitiiskoodii iyo macluumaadkoodii o dhan meesha kaga tegay oo la hayo saxaafadoo dhanina waa ogta
marka guddoomiye maxaad kuwa u raadin weyday inta dadka shacabka aad xidxidhasaan u badan carruurtii dumarka
adeer horta dad shacaba lama xidxidin war baan kuu sheegayaa didmawalayaal baa la xidxiday kuwaasi dad shacaba iyo carruur iyo dumar iyo waxaas ma ahe haddii qofka dambiga laga baadayo oo dacwaddu soo gasho isteeshinkun baa la keeno waxbaa laga qoray ciddii macluumaad ku dhex galay waa intaas maxaa loo sameeyey haddii laleeyahay adiga laftaada weriga waxay la tahay inaad caqli ku xisaabto
guddoomiye haddaan su-aal kale ku weydiiyo wararka qaar waxay sheegayaan inaad ninka dhintay markii isqarxiyey isqarxintiisii simicardkii laga helay kadibna ad wacdeen qaar kamid dadkii simicardada magacyadiisa ugu jiray taasina ay keentay inay aad macalimiintan aad raasitaan qofku miyeysa qof lambarkiisa xaqaadan karin miyayna ehel isu hayn miyayna qaraaba isu hayn
ayaa waxaan kuu sheegayaa kuwo badan oo ehel la yihiin oo qaraabo la yihiin oo lambaradooda soo wacay oo laga helay oo wuxuun la weydiiyey iyo sida lambarkoodii ugu tegay iyo kuwa ay lambaradooda siteen iyo wuxuba waa jiraan ma garad waxa weeye ma aha lambarada ka kaliya waxaa laga helay waxaa jira guryahoodii oo la tegay dukumentiyo laga soo saaray maxaa yahay toy kaartooyin laga soo saaray talada hore oo la fuliyey wax laga soo saaray waa macluumaad caynkaas ee hamooyin qof la qof soo wacay in la daba socdo gudoomiye iminka dad intee lag baa ku jira xabsiyada laascanood ama caynamo ahaato dadkii weliba sameeyey mudaharaadadaasi adigu aa sheegteen dad fidmoodayaal ahaayeen haddana hadalka ay ku raaco dad intee lag baa hadda ugu dambeynta ku xidhan go- xabsiyada laascanood iyo iyo caynamaha xabsiyada xabsiyada laascaanoodna dad baaris oo ayaa ku xiran oo saddex qof oo ma garan kuwaas caynamana waa lasoo daayey gebi ahaantood
iminka gudoomiye maxaa laga yeelayaa n bal maamulkiina gudoomiye kaxweenka gobolka sobol ayaa tahay ana sihayo gudoomiyahe gudoomiyihiina qarax baa lagu dhaawacay ilaaladiisiina qaar kamida way dhinteen maxaa idiin qorshaysan inaad ka yeeshaan qaraxyada iyo da- iyo dilalka qorshaysan ee kusoo badanayo gobolka sool maxaa idinka qorsheen marka maamul ahaan waxaa nooga qorshaysan awalba xididadeeda aan raadinayna xididadiina waa haynaa marka kuwaasun baanu siidaynaa dadweynuhuna waa ogaadeen awal khaladaad kale oo laga dhaadhiciyeedaa jiray cid kalaa waxaan wada reer sool ma aha xaqiiqadii markii la isugu yimidna maanta dadweynuhu iyagaa shaqaynaya gudoomiye kaxoogeen dadka siyaasaddeena dhaliila waxay sheegayaan markay qaraxyadu dhacaan dad shacaba inaad qabataan magaaladaad ka qabataan oo iyagu aan laba socon qaraxyadan oo suuqa iska maraya rasaas badan oo aad ridaan arrimahaas lafteenu ciidan maamulkiina ciidanka maxay ula hadli waayeen gobolkaas ku sugan sidii amniga ay iyagu ukhalkhal gelinayaan oo dadka tacshiirada lagu furayo bandowaa xitaa gobolkii aad saarteen haddaad raadka haysaan maxaad raadka u raacweydeen ood carruurtii iyo magaaladii dib ugu soo noqonaysaan adeer waxaan ku yidhi adigu dee horta sidaa jeceshahay baad u hadlaysaaye sida xaqiiqadaadana na kuu sheegaya ma garan waxa weeye ma jirto cid horta marka wax dhacaan cid waa la qabanaya oo khalad waa dhacaa laakiin khaladka ma lagu socdaa mise waa la saxaa waa la saxaa dembiyada meeshaa ka dhacay ilaa iyo korneelkii ilaa iyo iyo hawlgelinta ciidanka booliska ilaa iyo kan faarax midaanaan gacanta ku hayn dembigeedii oo cadina ma jiro dadkuna way ogyihiin dhammaan ba maxkamad baa la keenayaa cid kastana waa fagaarahun bay u imaanaysaa cid cid gaara eeganaysa ama doonaysaa ayar ma jirto kuwaa le siyaasadaha ay dhaleelaana nin hadduu iska yidhaahdo anigu sida aan jeclahay baan u hadlaya isagaa kaas xor u caddeeyo qofka dee afkiisa la qaban maayo qofki wax dhaliilaya golaha ha yimaado hana dhaliilo ha yidhahdo waxaanad ku qaldan tihinba annagaaba ogole inuuna toosiyo qofkii dhaliil lagu arkaayo gudoomiye haddaan taada ku raaco haddaad sheegtay inaad raadka hesheen aada magaalada weli bandowga saaran aada uga qaadi laadihiin oo ganacsigii u furi laadihiin oo dad badan baa warar ku sheegayaan in ganacsigooda laasanaad ay xaraashiyaan oo gobollo kale ay aadayaan tallaabooyinka gudoomiye maxaad u qaadi weyda haddaad raadkii haysaanba waa been waxba kama jiraan waxaa intaasoo dhan waxba kama jiraan lagu sheegay wax badow la yihahdaa ma jiraan been cid guuraysa oo meelo kale u guuraya ma jiraan waxaasi waxay ahayd maalinta hore qaraxii dhacay go-aan yar oo qolo guddiga nabadgelyada kasoo yaro baxay kabacdina isagiina dib baa looga noqdo ahay dadka aan reer laascanood ahayn in laga saaro si laysu xalilo iyadiina dib baan uga noqonay iyadiina waa xalilay wax allaale wax badula haba iyo meerad xaran imow adiguba dee waa kugu macsuumaynaayo imow kale wax kooda aad baad umaadsan tahay gudoomiye su-aasha ugu dambaysa ay tahay waxaan ku weydiinayaa waxay tahay goormaa dadkan qaraxyada wada ee laascanood ee qaraxyada laguma aqooni wada goormaad soo taagaysaan maxkamad ama raadkooda goormaad saxaafadda usoo bandhigaysaan maxamed cabdi jabir gudoomiye kaxoon gobolka sool
war waxa weeye maxamed cabdi jibir ma waa maxamed cabdi dhimbilo waxaan ku yidhi saaxiib horta qaar waa mudaysan yihiin qaarna waa kiisaska dambe kiiskana marka lasoo cadeeyo ee lasoo baadho ee maxkamaddu ay soo cadeyso runtii maalintii dhow ay bisha ka weeyay bay mudaysnaayeen qoladii ugu horreysay adigu maxay tahay qaraxa dambe ee guddoomiyaha iyo kuwan kale ee ka dambeeyey iyo waxaas ayuunbaa yaraha hakiyey dibdii haddii lahayd sida ugu dhaqsaha badan ayaa saxaafaduna horena waa u aragtay waxay wadeen haddana way aragtaa xilli kastana waa loo waa la tusaa marka kuwaasna idin baa la horkeenayaa maalintaas cid waliba ka joogtay oo halkaas iyaga laftooda cadaaladda ha ka qaado ku cadaaday aniga dee inaad tahay kale maxkamaddii ma ihi saarihiina ma ihi laakiin waxaan ku hayaa in uu cad yahay oo kaasi uu dhan yahay
wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka sool maxamed cabdi oo gobadha weyto khadka telefonka ee laascanood iga warramay ahna sihayaha gudoomiyaha gobolkaasi gudoomiye aad baad umahadsan tahay waraysigana siisay shabakada wararka cigag online adaa mudan